waxaan kaloo aada u tacsiinayaa askargiina iga dhintay howlgalka shaqadiisii qaran gudanayey oo ahaa shaksi fiican ahaa mar aan maskaxda ka ilaawi karayn waxaan leeya ninkaa ilaahay samir iimaan ilaaha siiyo iyadoo aan u sameyn aas qaran oo ilaa hirwisiir ay yimaadeen oo aaskiisi si fiican loo shirtay kul nafsi daabutilmi nin wala maal buu dhimanayaa maxbada ku dishan waa kinaaca ku dishay wax wey nina maalinta dhaafi maayo waxaan leeyahay kaana samir iimaan isaga heliisii ciidankii asliibtuu ka baxayba waxaan leeyahay samir iimaan ilaahay ku siiyo waxaan kaloo leeyahay kii dhaawacanaa waa ladan yahay waa noo kacaya insha allah waa fiican yahay isagana ilaahay aafiyo hoggaashikaasi wuxuu ahaa xabsiga wuxuu ahaa xabsi maxsima albaabada iyo sida loo sameeyey iyo loogu talagalay in marka runta laga sheego aday lixtaan u yeelan karo laakiin kor looguma iman kullena waa dhexdeeda baaridii way socotaa hubka galay le waa galeen waxbaa bustada uun wax meesha lagu qariyey siisa lagu qariyey baaridii wixii macluumaad baan uslibnahay waan soo ururinay si dhidan ku ururnay waxaan jecelahay inay baaridaas noqoto wax dadka loo soo bandhigo si ay dhiduna ay mataqaanaa ka fiirsatay dadkana waxa weye ninkii dembigaa lug ku leh cadaalada la horgeeyo tusaale aan lagu qaato waayo annaga waxaan ahayn bangigii dowladda bangigii midna waa lacag midna waa bangigii daan lagu hayo waxaan warnayna horumarkii ciidanka inuu ka baxo dhaqankii hore oo loo bedeyo dhaqanka dambe inay maxaabiistu hore xelaan inay waxbartaan inay mataqaanaa hore loo socdo ma ahayn maanta ummadda nagama filayn anina ma filayn inaanu dib u noqono laakiin yeelkeeda waxay ka mid noqonaysaa duruusta waktiga la qaato waan namidaanu ku taxadiri doona haddii ilaha ka dhigo waan dib dambe dhici doona haddii ilaha ka dhigo waxaan aada iyo aada ugu hambaleynayaa aada iyo aada ugu faraxsanahay dadweynihii gacanta naga siiyey yani dadweynuhu markay kula shaqaynayaan halkaa waxa wey waa wax yaable maxaabiista inta badan waxaan la soo qabtay shacabki oo gacan naga siiyey dhulka qaarkeed day ahaan lahayd waxaa laga yaabaa inaan sirta lagan lahaa taasina waxa weye shacabku waxay garanayaan ninkan askariga uu shaqaynayaa yuu ordayaa waxay dareemayeen shacabku inuu ordayeen aada iyo aad baan ugu faraxsanahay oo aada iyo aad baan waxaa la noolaada intii la shaqaysay iyo intaad fahansanba horumarka taa taasaan udiinaya waxaan arkayey waraysigan waxaan jecelahay anigu mar walba in baaristu ay noqoto maadaama aan bilaysaa inay baaristu soo dhamaato xeerinta la geeyey qofka markaasaan ogan karay dad badan baa la xidhay oo loo xidhay markaana waa dambiila marka maxkamadda la geeyo oo lagu taago kuwaana waxa weye gacan adag baa lagu samayn doonaa xabsigan waxaan ku samayn doonaa egis dambe si aan ubixin raashinka si aan ubixin maadaama uu aada adag yahay waa u samayn doonaa ila kadib midda kale aan ku daya waxa weeye oradan wargeysyada annagu waa run war maanu siin oo wasiir cadaalad dalka siiyey laakiin dhowr meelood baan ka arkayay mataqaana xoogaa kuwa aan intay weydiiyeen aan waxay siiyey kanaanu aamusin markaa islubahaan ilaah xamdigii waxa weye idinaga baxsan afar soo baxay meesha labana shabaab ba helaad baabeed baaheen waxaan leeyahay laba arrimood baan leeyahay waxaan horan leeyahay labada arrimood waxa weeye shacabku kalsoonidii waxa weye sidii aan noogu qabeen horumarka ina gorsagnaayeen horumarkii waan wadi doonaa isliintana waxaan leeyahay ka caajisin oo aan noqonay niman ku gabooba maxaabiista maxaabiista xaqooda sidii baa loo ilaalinaya dareenkeenu sidii uu ka siraynaya laakiin waxaanu ballan qaadaynaa waxbarashadii aanu ku bilowna aan wadnay ama haato saaradii haato ama baketiga haato wixii haato in hadafkii xukuumadda ay nafartay inaan hore usii wadno waxa weye qalabkaasna aan dib dambe aan ubixin oo aanu waro mataqaana aan la nimaano niyad wanaag iyo moor moor moor heer sara ilah waxaan ka baryana ilahay shaqadeeda nagu asturo ummaddana waxaanu leenahay dadaalkay ka daali meynay aan sugno aan ka warsugno baarista si ay dhiida waxa ay keento waxaana jecelahay wax alla waxay lugta la gasho in in tallaabo laga qaado annana aanu dibeelis u samayn doono xabsiga aanu noqon doono mar dambe mid ay dhacdo oo kale ay dhacdo ilaahay waxaan ka baryay ummadda raxmo ilaah u shubo mataqaana ilaahay roob siiyo inaga wasaabo mataqaana wixii jira inaasan oran lahaa odaydadii ilaa imise imise qofbaa ku eedeysan hawshan ka dhacday xabsiga gasatar ahaan
laa ilaa adar waxa weeye inagu si ay didan ku wareejinay laakiin horta si nimankii wax dilay gacanta nagu jirana waa nimanka maxaabiista wixii lalahaa gacan bay gacan looga sheekaysanaya gacan sharay leeyihiin hawaye waa ilaa shan ilaa soomaliya kulan dee waan waan way socotaa oo inay tirada inta ka badansan oo laga yaaba waayo meel alla meeshiidi wax laga yaabo